kuwar gabdho warbaahinada magaalada muqdisho sida badan way sheegahayaana ini ciidamada koonfur galbeed ama federaalka iyo koonfur galbeed iskaqiyaa magaalada iyo wararka iyo sii hayaan walbawajiraa ujeedada ka dambaysa way waa baabuur bukooyi magaalada muqdisho baydhown hanjeedi oo aan hakabayi duurakaba amari yaa way dhahqaaya ciidan talibiya yar afar qofood maleeyaw yaway indhibas baaran dhakadaana tan kilometer injirta magaalada buuraga oo dhanka kuhaydhawayse ciidankii baabuurka koobsidii warbixin amakasaali taliyihii ciidanka koonfur galbeed ya ciidanka diri waan waraa u bogdi waan hiliyin hasa walaa marka ciidamadaas oo shacabka dhibaateen maadaama ayaan shacabkan adeegayan oo haddan hirinin tallaabada isinku qaadan doontaan meeta kolley mas-uuliyadda mas-uuli mas-uulka ciidankaas xukumow iyo awaamiirba woodiya le anu warkana ka teliyahay way leeyaan sida warbixinta baanta ee la dekahayo ciidanka ciidan koonfur galbeeda iska dhiya iyo ka tegaha lamiitin leeyilay beenta yahay laakiin warkii tega ciidankaas ciidan iyo indii us qolo guruuda isbaarad kidaan waana mas-uulkii meelo xukumayn hauogdi waana xerada akaare waana ingilini sanaafiyan usiliga ciidamada kale ee markaasay ku horgaan degmada buura kabo ma inka digi lahayd intee ku digtoonaada sharaxda iyo kasoo dhageysa ku wanaagsan nabadgelyadan iyo kashageeyan iyo wili kale oo nabada adkaroodayawanta eed eed eed eed boqolkiiba boqola iyo dhankade maadaama bariya dambe waxyaabkii haddaas may qarxayo wal ka dhiyaayeen nawaaxiga aad iyo aad aan nabadgelyiseeda aan faylata ciidanka koonfur galbeeda sida hadda sonkool galaayna eed iyo eed aan linka qanacsiya insha allahu saalisoo ku tarawna kuwada doonaa sidaa